الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والوسع الموسوع وهو الذي تسعه وتضيقه فلو أريد به المقارنة مقارنة لما كلف أحد إلا بالفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات wuxuu yidhi sheekhu isagoo maaragtay ku jira aayadda sharaxeeda walwuscu wusciga laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa soo ma walwuscu wuscigu almawsuucu waay a waa kii la waasiciyey huwa aladii tasacuhu wa tudiiquhu waa midka ay naftu waasaca u tahay oo ay awoodi karto waay midkay naftu waasaxa u tahay oysan cariiri uga jirin ee ay awoodi karto ayaa mawsuuca la yidhaahaa waxaana kaloo la yidhaha wuscina waa la yidhaahaa falow uriidda haddii loola jeedi lahaa bihi wusciga almuqaarinatu midda la xiriirta ficilka oo istidaacada ah haddii loola jeedi lahaa lamaa kullifa maba lagu kalifeen axadun qof ilaa bilficli aladii ataa bihi faqad ficilka oo la yimid waxaan ahayn maba lagu kalifeenba haddii laga wado istidaacadan aayadda ku jirta muqaarinada midda ah haddii laga wadi lahaa qof lagu kalifi lahay ma jiro ficilkay katila timid ficilaan ahayn maba jireenba ficilka ay la timaado kaliya ayay mukalaf ku noqonays ee ficilaysa weli la imaan mukalaf kumaba noqoteenba duuna maa tarakahu min alwaajibaat wixii uu ka tegay oo waajibaadahay ka sokay macnaa wixii uu ka tegay oo waajibaadahay waxay noqon lahaayeen wax aan lagu kalifin bay noqon lahaayeen oo uusan mukalafba ku ahayn marka maba loo qabsan karaba wixii uu ka tago maba loo qabsan karo oo isagu camdan uga tago maba loo qabsadeenba wa nabaairu hada mutacadida nabaairta oo midaana waxa lamida midaan mutacadidatun waa mid tirsan waay tiro badan fa ina kula amrin amar kasta oo culliqa lagu xiro fi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada wujuubuhu waajibnimadiisa lagu xiro bilistidaacati awood lagu xiro wacadamuhu bicadamihaa waajib la-aantiisana lagu xiro bicadami listidaacati istidaacada la-aanteed lagu xiro lam yurid bihi almuqaarina lam yurad bihi lmuqaarina muqaarina midda muqaarinadaa loolama jeedo ficil kasta oo awood iyo awood la-aan lagu xiro wujuubkiisa yaa iyo wujuub la-aantiisa ma loola jeedo istidaacada muqaarinada ah oo ficilka la socota loolama jeedo wa ilaa haddaysan sax ahaa lahayn lamaa kaana allahu alle maba aha qad awjaba alwaajibaat waajibaat inuu waajibsho maba ahaba ilaa calaa man qof dushii mooye facalahaa sameeya waajibaadka haa ilaahay qofka waajibaadka sameeya musabaqan oo keliya ayuu noqon lahaa wixii uu ku waajibiyey waajibaadka waqad askadahaa wuxuuna noqon lahaa inuu ka riday alle waajibaadka ama lam yafcalhaa qofkaan samaynin saasuu noqon lahaa falaa yacsamu ma dembaabeen axadun qofuna bitarki lwaajib almadkuur waajibkaa la soo sheegay ee alle uu riday maaragtay qofku uusan samaynin qof ku dembaabayaa maba jireenba waama alistidaacatu almuqaarina istidaacada muqaarinada almuujibatu ee waajibisay ficilka fa midla qowlihi tacaala oo kale wa intaa hore waxaan kusoo jirnay alistidaacatu alatii tataqadam cala alficli aan ku jirnay soo ma muqaarinadii hadda gale marka waama alistidaacatu almuqaarinatu lilwaajib almuujiba istidaacada la xiriirta ficilka ee waajibinaysa ficilka fa midlu qowlihi tacaala qowlka allo kale wey maa kaanuu yastadiicuuna asamca wamaa kaanuu yubsiruun oo kale wey ayagu ma ahayn inay awoodaan maqalka mana aysan arkaynin ayagu fahadihi listidaacatu istidaacadan hiya almuqaarinatu almuujibatu waa midda la xiriirta su-aalka oo waajibinaysa id alukhraa maxaa yeele midda kale laabudda minha fi takliif takliifka laga maarmaynay ba u tahayba alistidaaca almutaqadima takliifka ayada laga maarmaan u tahay ha maxaa le alistidaaca almutaqadima waa tii uu noogu fasiray oo uuna yiri waa midda min naxwi maaragtay tamakun wasalaamat alwaalaat midda ah waay sooma middaas waa laga maarmaan taas haddii la waayo falinsaanu laysa bimukallafin ha masalan alinsaan waxaa lagu waajibiyey salaad sooma salaad baa lagu waajibshay caqliba ma qabiiba aaladiya naaqiska ah ma caqli maba qabo waa dabaal ya هل يجب عليه هل تجب عليه صلاته لا ما تجب عليه الصلاة لأنه لم يتمكن ولم تسلم له الآلات آلاتك ومن بتقلد آلاتك ومن بتقلد إذا مركب مدة سعية بقى تكليف كيف لقى مارمان وتحيبة أصلا مركب هراء أيام بالتكليف كسكنانين إلا بها أيضا لما ويه marka muddacaedan ku jirta yaa oo maqalka awoodi maayaan laleeyahay waxna arki maayaan laleeyahay waa midii muqaarinada ahayd wa faluulaatan hore hiya sharciyatu ayadu waa midda sharciga ah allatii hiya manaadu lamri wannahyi wathawaabi walciqaab waa midda ayadu ah midda uu suran yahay amarka iyo nahyiga iyo thawaabka iyo ciqaabkuba maba la amri karo qofka ayadoon taa haysan waxna lagama reebi karo ha waxna lagama reebi karo mana la amri karo thawaab iyo ciqaabna ay laguma xiri karo ha waxbaasaa lagaa sawaabinayaana lama dhihi karo waxaas ayaa lagu lagugu ciqaabayaana lama dhihi karo maxaa yeelay maba haystaba salaamat alaalaad uusan haysanin aaladihii amarka iyo nahyiga lagula imaan lahaa maba haysto caqligii lama arko waa kaas wixii xoog u baahnaa xooggii lama arko yaa kulli ma matamaka ma uusan makansanin waa kaas wa calayha ayaa dusheeda ayaa yatakalamu lfuqahaau fuqahadu ay ka hadlaan wahiy alghaalibatu fii curfi nnaas ayadaana haalib ku ah dadka caadadooda dadka caadadooda hadday yidhaahaan istidaacan ka hadlayna midda ay u jeedaan waa midda hore wa oo la yidhaha alistidaaca allatii tataqadam cala alficl midaas wa thaaniyatu tan labaad hiya alkowniyatu waa midda kownka loo nisbeeyo wa allatii midii hiya iyadu manaadu lqadaa'i waalqadar qallaha qadaha ilaahay iyo qadarka alleh meesha uu suran yahay waa iyaduna ay ilaahay qadarkiis ayaa ku duraarsaday inaad ficilkaan samay weydo ficilkaan inaad samay weydo ilaahay qadarkia ku duraarsaday ay tawfiiqadiyaaba lagu diiday lagumaba waafajinba ya maba lagu waafajin inaad samayso qadarkaa kaa manciyay sooma ya marka midaan ayada waxa weye waa midda kowniyada la yidhaah qadaha ilaahay iyo qadarkiisa ayaa ayaa maarata ku xiran wa biha ayada ayaa yataxaqaqu uu xaqiiqoobayaa wujuud lficli ficilka jiritaankiisuu ku xaqiiqoobayaa inta aad ficilka wado haddii aayar lagaa qaato korontada lagaa siibo ma awoodi kartaa ficilka inaad wado ood sii wado ma awooda maya waxa aad ficilkan ku xaqiijisay oo aad ku samaysay oo aad afarta ragco aad ku tukatay yaa ama aad zakadan ku bixisay ama ku xajisay oo camalkaagu kugu dhammaystirmay oo u noqday camal xaqiiqa ah ooay dadku arkaayaan waxa weeye sababteedu istidaacadii muqaarinada ahayd ayaa lagu siiyey waxa aad la dhamay weydood usoo daahiri weydana muqaarinadiyaa lagu diiday faluulatan hore min kalimaat alamriyaat asharciyaat midda hore kelmadaha amarka ah ee sharciga yay u sugnaatay wathaaniyatu talabaadna lilkalimaati alkhalqiyaati alkowniyaat kelmadaha abuurista ku xiran ee kownka loo nisbeeyo jiritaanka ayay maaragta ayadan u sugnaatay kamagaala siduu allaba yiri wasadaqat bikalimaati rabbihaa wa kutubihi wasadaqat way rumaysay allah waxaa weeye maryama way rumaysuu yidhi alleh bikalimaati rabbihaa rabbigeeda kelmadihiisi way rumaysay iyo wa kutubihiiba waa rumaysay kelmadihii sharciga ahay iyo kelmadihii ahay khalqiga labadaba way rumaysay ahe ilaahi subxaanahu watacaala kelimadii uu wax ku abuuray yaa iyo kelimadii wax ku amray labadaba way rumaysay alkalimaat alsharciya waalkalimaat alqadariya way rumaysay marka kelmadaha laftooda oo ilaahay xaggiisa ka ahaanaya ayaa laba qaybooda kelimaad qadariya iyo kelimaad sharciya ya kelimaad sharciya waa awaamirta iyo nawaaida sharciga wa hay kelimaad qadariyana waa ilaahay kelmadiisa kun fayakuun oo waxyaabaha uu ahaysiinayo ha waxyaabaha uu wax jira ka dhigayo wa labadaba way rumaysu yiri alla subxana watacaala maryama waqad ikhtalafa annaasu fi qudrati alcabdi calaa khilaafin macluum macluum alxaq aw muraadi wayr dadku waxay isku khilaafeen fii qudrati alcabdi addoonka awoodiisa way isku khilaafeen calaa khilaafin macluum macluum alxaq khilaaf oo la og yahay xaqa xaq ahaan la og yahay ow muraad ama muraadkiisa la og yahay khilaaf ujeedadiisa la og yahay ama xaqnimadiisa la og yahay yaa ayay isku khilaafeen dadku awoodda addoonku uu leeyahay qofkan makhluuqaa jira awoodu leeyahay wataxqiiqu waad ogtihiin qaarna inay yidhaaheen addoonku waxa weeye midaan awood lahayn oo majbuur ah oo la kasbay yaa ka sida jabriyada nimankada ictiqaadkooda oy leeyihiin qofka bani aadamka sideedaba waxa weeye waa caleen taalla fii mahabi riyaax dabayshu meesha ay ka u socoto ay ku dhacayso caleen taalla oo kale waayay leeyiin makhluuqan waaba la qasbay sidiisa maaragteen ma tukanaya maaragteen haa waa la qasbay inuu tukadaa lagu qasbay masaajidka waa lagu soo qadaanqadiyey haa waa lagu soo tuuray masaajidka markaasuu iska tukanaya midaan tukanayna maaragteen haa waa loo diiday masaajidko banaankaa loo qadaanqadiyay isagana oo masaajidkaa laga hor istaagay haa waa ka wax kastoo dhacaya waa saasay leeyihin midaan mid dilay soo maha haa laysa biikhtiyaarihi asagu ma dooranin yaa waa la dil siiyey haa seefta aad arkayseen oo uu ku dhuftay waa seef lagu qasbay inay ninkan ku dhacdo weye ee asagoo khiyaar ou leeyahay iyo qasad ou leeyahay niyo ou leeyahay kuma samaynin haa waa zinaystay naagtanuu ka zinaystay markuu naagtan isticmaalayay waa la qasbaayey waa lagu qasbaya naagta isticmaalkeede asagu naagta shahwa inta u qabatay ma niyeysanin ee waa la qasbay haa dadkan uu dhalay ma ujeedaan kulligood waa la qasbay markuu dhalayay haa waa la wada qasbay lacagtan uu haysta maaragteen waa lagu qasbay inuu ganacsadaa lagu qasbo lacagtan helo ayaa lagu qasbay mid gaajoonayo ma ujeedin gaajada waa lagu qasbay ee asagu gaajada ma dooranin mid dharagsanna dharagta waa lagu qasbay isagana wax kastaba waa lagu qasbay joogaan qadar uu awood ou leeyahay maba jirtay joogaan qofka bani aadamka awood ou leeyahay ou wax ku ikhtiyaaro maba jirto ayay joogaan yaa qolana waxay leeyihiin awoodda ouba u leeyahay ficilka oo asaga ah waa awoodow asagu samaystay waaye ee ilaahay ma samaynin qolo kalaa leh awood waa leeyahay laakiin waa awood asaga ou insheeyay leeyihi ha qowlka ahlu sunnana waxa weeye awood buu leeyahay waa ha awood iyo mashiico ayuu leeyahay addoonku hay oo midda alle iyo maaragtay aan ahayn ayuu leeyahay wataxqiiqo sida la xaqiijiyey oo khilaafkaas lagu xaqiijiyey markii dambe annahu qad yakunu qaadiran bilqudrati lula sharciya almutaqadima cala alficl wuxuu noqon karaa qofku mid awood leh oo awoodda uu leeyahay ay tahay awooddii hore ee sharciga ee ka horeysay ficilka ficilka midda ka hormartay oo ahayd atamakun wasalaamat alaalaad sooma waqad yaku fain allaha allah qadirun waa mid awood ayadan haddana calaa khilaafi almacluum walmuraad sida la ogyahay iyo sida loo jeedo khilaafkeeda mid awoodo waayo alle wa ilaa haddii kale lam yakun qaadiran ilaa calaa ma faclahu hadduu ahaan lahaa alle uusasa ahaan lahayn maba noqdeenba waxuu addoonku sameey waxaan ahayn mid awooda maba noqdeenba ay waxaan ad arkaysaan oo addoonku samaynayo waa wax uu ilaahay awood u yeeshay inuu addoonku sidaan uu noqdo allah horta awoodayda waayahay walaysa alcabdu addoonku maaha qaadira mid awoodo calaa dalika kaas ma awoodo bilqudrati almuqaarinati lilficli qudrada ficilka la xiriirta kuma awoodo ayaa lagu ay qudrada ficilka la xiriirta waa midda ficilku ku socda waa ficilkii la amray oo uu samaynayay midda uu ku soconayo waa middaas kuma awoodo addoonku wixii uu horay maarata ficilka laftiisa kuma awoodi karo ay ee wuxuu u baahan yahay mid mutaqadimaha u baahan yahay addoonku fainahu laa yakunu ma noqonayo ilaa maa calima allahu kownahu maba jiraayo wuxuu alla ogaaday inuu jiro mooye wa araada uuna doonay kownahu ahaanshihiisa u doonay fainahu maa shaa allahu wuxuu alla doonay kaana way ahaanayaan wamaalan yashaa wuxuusa dooninna lam yakun ahaan maayaan haddaad aragto wax samaysmay adduunyadan yaa saddex arrimood ayaa jirta oo ilaahay xaggii ku saabsan isaa hada shay kow ilaahay wuxuu ogaa inuu samaysmaayo labo wuu doonay inuu samaysmo awoodna waa u leeyahay yaa waa doonay inuu samaysmo saddex waana samaysmay oo wuxuu ku samaysmay biiraadat illaahi subxaanahu watacaala ayuu ku samaysmay ilaahay baa doonay uu ku samaysmay lowlaa hadihi aliraada maa kaana shaygu maba jireenba walidaalika ayay yidhaaheen fainahu maa shaa allahu kaana wuxuu alla doonay waa jirayaan wamaa lam yashaa wuxuusoo doonina lam yakun qur-aanka dadkiisaan caddaynaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ahe adinku wax ma doontaan inuu alla doono mooye haddaad aragtid salaad aad niyeysatay oo inaad tukato aad doonayso waxaa ka horeysay ilaahay baa wuxuu doonay inaad tukatid salaada ayaa ilaahay doonay inaad adigu doontid salaada tukashadeeda yaa ilaahay doonay adiga hortaa hortaana wuu ogaaday inaad dooni doonto salaada tukashadeeda waa ku ogaaday alla subxaanahu watacaala وkadalika qowl xawaariyiin xawaariyinta qowlkooda waa sidoo kale hal ystadiicu rabuka an yunazila calayna maa'idat min aلsamaa ma awoodi karaa yaa rabbigaa ciisow inuu soo dejiyo maa'ida xeero inuu soo dejiyo min asamaa cirka uu ka soo dejiyo ma awoodi karaa inama istafhamuu waxay su-aal ka weydiiyeen can hadihi lqudrati qudradan ayay su-aal ka weydiiyeen qudradan ayay su-aal ka weydiiyeen waayahay yani awood mau leeyahay allah subxaanahu watacaala in uu keeno awood mau leeyahay waayo isdaacada meeshaan ku taala wakadalika dhanna yunus yunus aha sidaas darteed maleeyey allan alla naqdira calayhi buu maleeyey inaanan awoodi karayn asaguu maleeyey fusira bilqudrati qudradaa lagu fasiray kamaa yuqaalu lirajul sida ninka loo yidhaaho hal taqdiru ma awooda an tafcala kada yacni aalaadkaagu makuu saamaxayaan inaad samayso aaladahaaga yaa ficilkan inaad samayso makuu saamaxayaan oo waayo marka ahe waa kaa hal tafcaluhu ma samaynaysaa ay hal tafcaluhu wawa mashhuurun fi kalaami annaas dadka hadalkooda ayuu mashhuur ku yahay walaba actaqadat alqadariyatu markii qadariyo ay caqiideeyeen ana aluulaa midda hore oo ah alla alla اتبع استطاعتك قبل الفعل إن ها الله يس يا أنا الاست ألف كم مغنى ألف كم مغنى أنا الاستطاعة قبل الفعل كافية في حصول الفعل هل وقرت ماشاس ألف با كم مغنى أو نون ك- يلام ألف كأول حياة الاستدعاء قبل الفعل ذكر أنت استدعاء قبل الفعل واي فعل كهرتيس واي أي يرين مد لكن كافية تراعي ما بين السنين كذا ها أن الاستدعاء تلقى مارمو أن تلقى مارمي ما يهوذ ها كافية ومتكفلا في حصول الفعل وفعلك ودعية يا استدعاء قبل الفعل وتمكن الآلات آه، مع التمكن iyo salaamati alaalaada yaa ku filan ficilku inuu dhaco oo waxay leeyihiin haddiiba oo sideedaba qofka uu nabad qabo oo aaladihii u nabad galaan salaadii tukashadeedu way xasilaysaa saasay leeyihin oo salaada tukashadeedu waxay ku xiran tahayba in qofka uu nabad qabo oo aaladuhu u nabad galaanay ku xirantay leeyihin waa been warkaas kam intaan aragnay aaladooda u nabad qabaan oo salaadna aan dukan ha aaladii waa u nabad qabaan salaadna may dukanin waa taarku salaadyaal ha wajeeda marka waxaa laga maarmaana haddii la doonayo ficil min alafcaal asharciya inuu xasilo haddii la doonayo labada istidaaco waa la rabaa almutaqadima waa la rabaa oo tamakun iyo salaamat alaalaada almuqaarinana waa la rabaa oo ficilka la socota inta la samaynayo la socotana waa la rabaa wa ana alcabda addoonku yuxdisu mashiicatahu doonistiisa inuu keenayo jacalahu wuxuu ka dhigay mustaqniyan ya hadda jacalahu hadda qadarihi waa muanase iska fiiri cabdigay u laabanaya cabdigii ay istidaacada horaa ku filan dheheen waay ay u laabanaya cabdigii ficilka laga rabay ay yidhaaheen qabla maaragtay istidaacada oo qabla ficilka ayaa ku filan ficilkiisu inuu sugnaado ay yidhaheen mogta addoonkaasi waxay ka dhigayaa yaa hadalkoodaanu mustaqniyan mid ka doogtooma canilaahi alle mid ka doogtooma shiin alficla markuu ficilka samaynaa mid ka doogtooma ayu ayuu ka dhigaya waa la fahmaan malaynaya mid intuu ficilka samaynaya alla ka doogtooma ayuu ka dhigaya kama ana aljabriyata sida jabriyaduba lama ctaqadad markay xaqiidaysa ana athaaniyata midda labaad oo ah almuqaarina muujibatun inay waajibanayso lilficli ficilka waayo min gayrihi ayaduna ay kayrkiis ka ahaato oo addoonka xaggii aysa ka ahaanin waa la qasbay ilaa leeyihin mogta istidaacada waa lagu qasbay leeyihin ra-owhu way arkeen markaas majbuuran mid lagu qasbay cala alficli lagu qasbay ayay maaragtay ay ka dhigeen wakilaahumaa labadoodaba khada-un qabiixun waa gef foolxun labaduba labada oo gowl ay ku tagaan labada daa'if fa in alcabda addoonka lahu asaga mashiicatuhu a u sugnaatay doonistiisa asaga u sugnaatay uu leeyahay waayo mashiicatuhuna taabicatun waa mid raacsan limashiicati illaahi kama dakara allahu dalika fi ciddati mawaadica min kitaabihi mashiicada alle mid raacsan weeye ayadu siduu allaba ku sheegay arrinkaas meelo meelo badan oo kitaabkiisa ka mid a midda aayadan hadda akrinayna ka mid a faida kaana allahu hadduu alle ahaado qad jacala alcabda addoonka inuu ka dhigay muriidan mid doonaya mukhtaaran dooranaya shaaciyan doonaya imtanaca waxaa reebtoomay an yuqaala in la yidhaah huwa majbuurun maqhuurun waa mid la kasbay in la yidhaah ayaa reebtoontay ay maxaa yeelay addoonka ilaahay wuu siiyey inuu wax doono iyo inuu wax doortaba alla siiye marka in la yidhaaho waxna ma dooro waxna ma doono ee waa la qasbay sida maaragtay caleentaa la fimaabiriyaha in la yidhaah arrinkaa isagaa waxa weeye qabiix way maca kawnihi qad jacala muriidan waa la qasbay oo la socota inuu addoonku yahay muriidan mid wax doonaya ha mid wax doonaya inuu yahay oo alla ka dhigay mid wax doonaya yaa iyo waxaa isdiidaya waa la qasbay haddii waa la qasbay leeraa waxay anfinaysaa inuu muriid noqdo anfine ha marka labadaas waa iska hor imaanaya wamtanaca waxaa rabta an yakuun inuu noqdo huwa aladii midkii ibtadaca bilowday linafsihi nafsadiisa almashiicata doonista u bilowday isagu oo isaga ay ka bilaabatay doonistu oo mashiica ilaahay aysan ka horreynin walidaalika ayaa ilaahay subxaana watacaala muxuu isku magacaabay badiicu samaawaati waalardi isku magacaabay ilaahay midkii bilaabay samaawaadkii ardo ya ilahay waa badiic waay min albidcati yaa laga laga keenay oo bilow ah ha wax bilaabid ilaahay asaa bilaabay adduunkan inuu samaysmo asaa bilaabay loogama horeynin marka ilaahay inuu wax bilaabo asagu oo badiico noqdo ammaanay u tahay mafhuum laakiin addoonka hadda wax iska bilowda cibaadaha caayay u tahay addoonka inuu cibaado bilowdo waana lagu cadaabaya haddaan ilaahay u dhaafin waayahay faidaa qiila hadii leeraa huwa majbuurun calaa an yakhtaara asaga waxaa lagu qasbay inuu doortaa lagu qasbay mudarun ilaa an yashaa waxaa loo dhibaato geliyey inuu wax doono ayaa loo dhibaato geliyey ya haddii saas ay ku yidhaahaan oo jabariyadii markii boolkii hore laga baxsho ay boolkan kala yidhaahaan oo yidhaahaan waxaan ka wadnay ikhtiyaarka iyo mashiicada lafteeda aa lagu qasbay aan ka wadnay hadday yidhaahaan fahada warkaan laa nadiira lahu wax lamida ma jiraan nadiir ma leh laabuda an yakuuna limas'alatika nadiiru mas'alo oo bilaa nadiira haddaa keento waxaad noqonaysaa nin lumayaad noqonaysa mas'ala laabudda haddaa keentid waa inaad nadiir u keeni karto waxaanaa lamida waa inaad dhihi karto ha walaysa huwa almafhuumu min aljabri jabrigana maahan buu yidhi midka laga fahmaya kaas maaha bilidiraar bidaruura looga fahmayo walaa yaqdiru calaa dalika ila allah kaasna allah waxaan ahayn maba awoodaba walihada iftaraqat alqadariyatu waljabriyatu calaa darafay naqiidan saas darteed ayaa qadariye iyo jabriye waxay kala tageen labadii isburinaysa labada gees labadii geesoo isburinaysa ayay kala istaageen qolana maxay yidhaaheen ilaahay addoonka waaba qasbay qolana waxay yidhaaheen ilaahay ma qasbina addoonku asaa awoodiisa iska leh ha marka waa laba isburinaysa wa ay kala joogaan wakilaahumaa labadoodu musiibun waa mid asiibay fiima asbatahu wixii uu sugay duuna maa nafahu wuxuu anfiye ka sugay ha wax hadduu sugo ya waxaas ou sugay asagu musiibu ku yahay u asiibay laakiin wuxuu u anfiyey musiibkuma ah muqdo ku yahay ma la fahmi ha mathalan qadariya maxay anfiyeen qadariya waxay anfiyeen inuu ilaahay addoonkiisa waxa uu ku qadaray oo ficila oo uu abuuray ilaahay inay jiraan yay anfiyeen sooma maxay sugaan addoonku inuu qudro leeyahay qudro inuu leeyahay runtiin waa runtiin laakiin qudradiisa qudro kale ayaa dul saaran oo midii ilaahay ah ood inkiraynin marka mid ay inkirayaan kumay casiibin xaqa ee waa ku gafeen mid ay sugaanna oo addoonku inuu qudro leeyahay ahna way ku casiibeen kadalika kuwaan kuwaan ayaga ah mashiicadii ay ku xadgudbeen addoonkii dhammaana mashiicadii ka salbiyeen mashiico oo dhan ilaahay kaliyaay siiyeen ayadana oo ilaahay baa kasbaya leeyihi waa runtiin mashiico dhan allah leh laakiin waxaad ku gafteen inaad tirahaan addoonku mashiica ma leh aad ku gafteen adinku waa ka saasay labadoodu darafay naqiid u istaageen kuwa ibnulkhadiib wa naxwuhu ibnulkhadiib fakrudiin araazi waay ibnulkhadiib maxaa yeelay aabihiis ayaa khadiibu rayi ah beledka rayi leeraha ee mashhuurka min bilaadi ahli lislaam oo culimmadii badneed u inkisaabi jireen ayaa abiis khabiibka ahaa jira saasa waxaa loo bixiyey ibn alkhabiib baa loo baxshay faqrudiin raazi wa ibn alkhabiib iyo wanaxwu wixii la mid ah min aljabriyati oo jabriyada ah lano kaana ashcariyan walashcariyatu asluhaa jabriya ashcariya asalkeedu jabriya waa markay wadaan wadaan dhalaaliyaan kalaamka say u wadaana loola nikaashayo marka dambe jabriya dalka leeyihin ay waa la qasbay makhluuqaan ay gelayaan marka hore laakiin waxay isku dayayaan sida ay kalaamkaba uga dhuntaan inay makhluuq dhahaan ay waxay isku dayayaan inay dhahaan maya addoonku mashiica waa leeyahay inay dhahaan isku dayayaan laakiin nikaashka markuu kululaado oo lagu wado lagu wado waxay tahay inay yidhahaan addoonka waa la qasbay inay dhahaan sida ay marka dambe sida loola nikaasha ay u tagayaan qur-aanku waa makhluuq ay ku dhammaanayaan marka dambe marka horena muslimka waa la dukaayaan waxay leeyihiin qur-aanku makhluuq maahan yaa yiri qur-aanka makhluuqa haddii sheekada lala wadana waxay gaaraan inay dhahaan markaan majaalisteeda khaaskaa taqno aan alaabteeda la soo baxno dadka markaan la joognase aan iska qarino waa sharaaca weynaa ilaa ku sugane foolxumo weynaa ku sugan ahe sidii uu maaragtay burkuca iyo uhuwa jiray ninkii la dhihi jiray abubakr baqilani markuu ag maraayo ninkii caalimka ahay oo sunniga ahay oo la dhihi jiray isbaraayini ya subax kasta oo intaan jumcaha la gelin oo masaajidka raxba uu leeyaho dambe uu fariisan jiray isbaraayini dadka ayaa u imaanaya waa jawaabaya subaxaas inta aan la imaan fadwadaasu dhiiba meesha majliska iska fadhiya waa loo imaana caalimka baqilani oo masaajidka raba inuu jimco ku dukado markuu meesha soo marayo jidkiisa wuxuu ku toosan yahay meeshuu isfaraayiin fadhiyo oo dadku ay la fadhiyaan marka dadka oo uga digaa subaxaas oo dhan wuxuu leeyahay ardayda cusub oo buldaanta kale ka imaanaysa cilmiga u doonanaysa khuraasaan ayuu wuxuu leeyahay haye ardayay digtoonaadaya yaanan idin maqlin adoogaas nin u socda yaanan maql waa ilaa haddaan maqlo yaa ogaada wax aan ku dhigo yaa intaad dhulkiina ka timaadaan ood cilmi soo aadaan aad adoogaas u gashiin markaad u gashiin oo bidcada idinku daldalo ayaa dhulkiina intoo lamatiin aad leedihiin ismaraayiin ayaa noo soo jawaabay sidaanaad leedihin ha maalin kasta rabbi oo la fariya darteed waxay gaarsiisay inuu burku gashado markuu jidka soo mari tago indha sharaar xirto si aan loo arag ha oo aan loogu sheegin ismaraayiin haddii gala xuduudda ahlu sunnada baabeenaysa ilaa wuxuu qabaa maogtahay kalaamku waa makhluuq oo aaminsan yahay ninkaanuna waa la yaqaan kor haba iska dhigo niman kalaam makhluuqa man yaqaan qur-aanku waa qur-aanka ilaahay oo guud ahaan iska leeyahay laakiin majaalista khaaskaa wuxuu akriyaa qur-aankan waa makhluuq warka muctasiladaana saxa u akriyaa marka sidoo kale waaye ibn alkhadiib saas u ahay nin jabrihu ahay wa kaana yantasibu ila alashcariyati yazcumuuna waxay sheeganayaan ana alcilma biftiqaarin ogaal baahin la ogaadaa rujxaanun rujxaanu ficlu lcabdi calaa tarkihi ilaa murajixin min gayri alcabdi daruuriyun wuxuu yidhi in la ogaado iftikaar baahi la ogaado rujxaanu ficli lcabdi ficilka addoonka ayay raajix ka dhigaysaa calaa tarkihi liiftiqaari rujxaani ficli lcabdi in loo in la ogaado in ficilka addoonka uu raajix yahay in loo baahdo oo calaa tarkihi ka tegistiisa inuu raajix ka yahay ilaa murajixin mid u baahan waay mid raajix ka dhiga u baahan tahay min gayri alcabdi oo addoonka xaggiisana aan ka ahaan daruuriyin waa daruuri kaas cilmigaas waa daruuri waa lagama maarmaan lianna almumkin almutasaawi darafayn waxa suuragalkaa ee labada darafba ka siman laa yatarajaxu axadu darafayhi labadiisa gees midkood raajix ma noqdo calal aakhari kama noqdo ilaa bimurajixin ma wax raajix ka dhiga uun mooyee si kale kuma noqdo wakiilal qowleyn labada qowlna saxiix waaye labada qowlba waa saxiix ay walaakin dacwa istilzaami axadihimaa sheega sida la sheeganayo midkood inuu laazimayo oo ku dhegaayo nafyal aakhari kan kale diidadiisa inuu ku dhegaayo laysa bisaxiixin istiljaamkaas sheegashadiisa aan sax ahayn ay fain alcabda adoonku muxdisun waa mid keenay oo sameeyey liafcaalihi kaasibun lahaa oo kasbaday afcaashaas ayada ah wa hada alixdaathu keenistan ama samayntan ayaa muftakurun waxay u baahan tahay ilaa muxdisin mid keenay oo sameeyay u baahan tahay falcabdu adoonku faacilun saanicun muxdisun waa mid sameeyey oo sanceeyey oo keenay ficilka waay ficilka inuu jiro keenay wa kownuhu faacilan saanican ou noqdana muxdisan ou yahayna bacda an lam yakun isagoon awal ahaa jirin laabudda lahu kownkaas waxaa laga maarmaan u ah min faacilin faacil sameeyaa laga maarmaan kownkaas ha faacil sameeyey kownkaas asaga ah addoonku inuu sidaa noqdo noqoshada uu sidaa noqonayo a faacil u baahan faacil ka dhigay u baahan tahay kama qaala subxaala ba yidhi liman shaaa minkum an yastaqiima ay midkii doona oo adinka idinka mida inuu toosnaado fa idaa shaaa alistiqaamata hadduu doono istiqaamada saara wuxuu noqonayaa mustaqiiman mid toosan buu noqonaya uma qaala dibada alla wuxuu yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ma doontaan ilaa an yashaa allahu inuu alla doonay mooye allihii rabbulcaalamiin caalamiinta rabbigood ahaa ayuu dibada ka dabamariyey liman shaaa minkum an yastaqiima markuu yiri qofkii doono adinka idinka mida inuu toosnaado markuu yiri ayuu marka alla dabadhigay oo yiri mana doonaysaan istiqaamada lafteeda inuu alla doono mooye allihii rabbulcaalamiin mawjada haddaad fahmaysaan u leeya alla subxana watacaala istiqaamadan alla idi alla doonay kortiin istiqaamada aad doonteen ya masalan waxaad doontay inaad toosnaatid oo taariku salaadnimada aad iska daydo oo salaada dukatid oo xuquuqda iska bixiso oo dadka aadan dhibin oo dadka aadan dilin oo dadka aadan cayin saasaad doontay sooma markaad doontay mustaqiim baad noqotay sooma mustaqiim inaad noqoto ya waa ficilaad samaysay sooma adiga ficilaad samaysay waay sooma adaa sanceeya ficilkan ficilkan inaad samaysood faacil u noqoto ficilkan ayaa waxay u baahan tahay faacil kaley u baahan tahay maa huwa dalika alfaacil huwa allah waa alle subxaanahu watacaala ha oo kaa dhigay adiga inaad ficilkan samayso kaa dhigay waa kuwa famaa culima bilidiraari wixii lagu ogaado daruuratan wamaa dallat calayhi aladillatu samciyatu wixii ay tusto adilada samciyada ah walcaqliyatu iyo adila caqliyada aladila samciya hiya hiya alkitaabu wasunatu waa kitaabkii sunnada wa waladila alcaqliya waa adilada caqliga oo bani aadamka ilaahay oo ku abuuray oo maqduurka oo ku yahay wa kulluhu dhammaanti xaqun xaq waaye waa ka ma ujeedaa waxyaabaha lala yaabay oo balaayadaa oo cajaa'ibta leh waxaa ka mid ah alashaacira dalika almadhab asaga dhan waa madhab iswada burinaya bilowga isburinaya bilowga waa isburinaya waxay dhaheen aqsaam alxukm alcaqli ay dhaheen markay caqiida dadka barayaan umulbarahinka la fiirsha aqsaam alxukm alcaqli ay leeyihin aqsaamta xukunka caqliga aqsaam alxukm sharciyi ma dhahayaan mawjeda caqligay adeegsayaan tawxiidkii oo aslul usuula ay caqli u adeegsayaan asaga dhan caqli inay ku keenaan ay rabaan ay caqli ku dhisaan naqiidkeeday ku hadlayan waxay leeyihiin falaa taxsiina walaa taqbiixa qabla qabla sharci ay leeyihiin balbay hadde wax la wanaagsanaya ma jiraan wax la xumaysan karaana ma jiraan sharciga hortiis sharciga wax la wanaagsado ma jiraan markay dhahaan waxay burinaysaa aqsaam alxukm alcaqliyi lafteeday burinay liannahum taxasanuu istaxsanuu hada midkaan way wanaagsadeen xukm alcaqliya ayagaa wanaagsada ayagaa la ficnaatay in tawxiidka lagu dhiso tawxiidka ilaahay iyo macrifadiisaba in lagu dhiso caqli in lagu dhiso ya way la ficnaatay xasan ay la noqotay meeshaana maxay dhahaan sharciga hortiis wax la taxsiinsanaa ma jiraan ama wax la taqbiixsanaa ma jiraan fiiri marka labadan war waa isburinaya ha ya labadan war waa isburinaya sharcigii waxaa ka horeeya ay leeyihiin matalan nabiga alayh salaatu wasalaam sharcan wuxuu noo baray ya quluu laa ilaaha ila allah tuflixu sooma dhih qawlu laa ilaaha ila allah wax ka horeeya oo macmuura cinda shaaric miyaa jira ya alqawl bilaa ilaha ila allah amar ka horeeya miyaa jira laa ma jiro cilman wa qawlan labadaba haddii cilmi la yaraana faclam anahu laa ilaha ila allah haddii qawl la yaraana qulu laa ilaha ila allah nabigu alayh salaatu wasalaam fajaca ahlulkalaam minhum alashaacira ayaa yimaadeen waxay dhaheen maba islaami kartid adiga mana tawxiidsan kartid ilaa marka hore aad shaki ku galo horta shaki ha ku galo marka hore ahlu shaki ka mid noqo kow markuu shaki ku galo dibadeed haddana cirka iyo fiirfiiri dhulka fiirfiiri aayado ka muuqda shakigii ku galay ha kuu soo baxo markaas markii aad cirka iyo dhulka iyo dadka iyo makhluuqaadka aada fiirfiirido shakigii dibadii ha kuu soo baxdo aayado aad deliisho karto caqli ahaan markaas aayadahaas aad deliisho rabto waa inay kaaga soo baxdaa wujuudullaahi subxaanahu wa tacaala in ilaahay wujuudkiisa aad sugtaa ha kaaga soo baxdo markaas kabacdi aad laa ilaha illa allahu dhahaysaya iskuma dhihi kartid marka hore qabla shaki wanadari laabudda inaad qabla shaki wanadar wax tawxiida ood dhihi karto lamaarka ay meeshaa maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay kow in kalaamku biasaasi laga bilaabo meesha uu ka bilowdaa inay kufri tahay aa ka muuqata horta waa kow waxaa kaloo ka muuqata wax alla wixii muslimiin ahay min asalaf saalix ya cinda ahli lkalaam anahum ma kaanuu muslimiina muwaxidiin inaysan ahayn leannahu maka maa shakow maa shaku wadaa nadaru waxna ma fiirin mana shakin ay ojeeda ya marka madhabka dhan a biaslihi kulli waa saasay ku dhammaanayaan ahlulkalaam saasay ku dhammaanayan haddii nikaash lala wado lala wado diin la-aanu soo baxaa ahlulkalaam oo dhan diin la-aanu soo baxa waxa jaamacadaha waaweyn oo azhar oo kale lagu darsaa oo cilmi kalaama waxay soo baxayaan hadaan mansuuran hebel ay ya caqiida lagu aaminay leeyihin oy meelaha la fafadhiyaan kuwii ashaaciradahay oo beledkaan dhoobna ay laa xawla walaa quwata illa billah sunnada qofkii ka leexda yaa hal tallaabo qaadi maayo ilaa tallaabada qaadaba tastaxiqu tacliiqa wanaqday mudanaysaa ay marka u dambeyna waxay ku dhammaanaysaa waxay ku dhammaanaysaa saara saara ku dhammaanay diin la-aanay ku dhammaanay ha inaan dadkaasu diin lahayna ku dhammaanay waxay ku dhammaanaysaa hadalkoodii mashhuurka ahay nihaayat liqdaam iqdaami cuquule ciqaal ahe cuquul dhiirashadeed waxay ku dhammaataa ciqaal xarigay ku dhammaataa in la xiray ku dhammaataa cuquushii dhiiratay oo awal ku dhiiratay inay sharciga inta khilaafto tiraa xagga iga dhig naqliyaadka xagga iga dhig horta caqliyaadka aan kusoo qanaco cuquushii tiri inay xiranto oo meel walba kasoo xirantay ku dhamaata qartam jidku waa dhammaanaysa u socdo tiyow noqona ti jid tiyow noqona oo hore kasoo oodmay sii soco maayo jidka ahlukalaam waa saas diinkooda dhan saasu ku dhamaanayo maalin dhowd waxaan la yaaba baabuur anigoo saaranaa mid midaa wuxuu sitaa risaalo yar oo oday meelahaas ay ka sheegayeen hebel xidig lahaayeen risaalo u alifo oo leeyahay mawliidka aan ka alifo oo leeyahay markaasaan baabuurka qabsaday marka uu ii dhiibtay risaaladii aan ka qabtay waa fiiri mase cunwaanka laftiisaa duran oo madayuuna cunwaanka uu ku qortay meesha oo isleeyahay carabiyadiisu ebartahayba haddii risaaladaas wax kale aan laga naqdin ee cunwaanka laga naqdiyo madmuunkeeda dhan eber noqona risaalada dhan eber noqo haddii cunwaanka kaliya laga naqdiyo hay leanna wax weeye carabiyada ma yaqaanin ma sugi karaan marka xaribada ma yaqaanin aan leeyahay axraabta ma yaqaanin maaha axraabta waa la yaqaan iyaguna way yaqaanin laakiin alaraab laysa bixarabiyatin ogow ha carabiya maahan axraabta ogow carabiyada waa ka ballaaran tahay axraabta ha labanka badruddin iyo markii maaragtay ka soo akriso iyo kawaakib iyo ha waxa layska dhiga culimo in la yahay oo la yaqaan carabiya layska dhiga markaasaa laysku daya in kutuba la qoro yaa haada meeshaan maahan buulkaaga iyo joog cilmi aad qorto ma gaarin mana taqaanin ahlna uma ahid inaad wax qorto qabla an takuuna ahlana inaad wax qortid ma ha isku qorin ha waa mido abcal farisi oo ku yiri ibnu juni oo ardaygiisa ibnu juni aa yiri arda abcal farisi oo sheekhiisa wuxuu yiri su-aal inta la weydiiyey naxwa uu yiri sheekh aan ka jawaabo yiri markaasuu gafay tasababta qabla an tataxasarma yiri hay zabiibaad noqotay ur intaadan aadan bislaan ha oodan xasramka soo gaaraa zabiib iska dhigto ha jahligaaga jooga wir wiilyo weli ma gaarin heerad jawaabto ha marka soomaali waxaa u joogaaba heeray wax qoraan maba gaarinba ha oy culamo wax qorayda noqdaan maba gaarin hadday qori tagaan waxaa laga soo saara daamaad akhdaa ah oo akhdaa sharciya wa lugawiya ah laga soo saaray mitla hawlaai kale say wuxuu qoraya waa la yaabis markaa iska joogin marka adilada samciyada ah waa midda sharciga caqliyaduna waa midda ilaahay oo ku abuuray makhluuqiisa way haye weli hada kaana laa xawla walaa quwata ila billahi haye sidaan darteed kaana wuxuu ahaa shanigu laa xawla walaa quwata ila billah inaan xeelad jirin kuwana jirin ila billah ilaahay inuu bixiyo mooye ilaahay inuu xeelada ku siiyo mooye iyo awoodda xeelad ma samaysan karti awoodna ma yeelo karti yaa dhibaatada adduunka kama leexa kartid inuu alla kaa leexiyo mooye sooma midda aakhirana kadalika waa ka awood inuu alla kuu siiyo cibaadadiisa mooye ma cibaadaysan kartid awood uma lihid aad ku cibaadaysat ya marka walcabdu addoonku yidhi faqiirun ila allahi ilaahay wuxuu u baahan yahay faqran daatiyan lahu fakri oo daati ah fakri asaga naftiisa ku sugan abuuris ah oo ilaahay ku abuura u baahan yahay addoonku addoonku ilaahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi oo ugu baahan yahay daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa waa ugu baahan yahay macana lahu daatan wa sifaatin wa afcaal isagoo daato iyo sifaat iyo afcaal bale addoonku addoonku daatana waa leeyahay sooma walaw sifaat walaw afcaal لكنه بذاته وصفاته وأفعاله يفتقر إلى الله فقرا ذاتيا أو بهي إلى سبحانه وتعالى هاي إنه ذاته يفعل ليه يا وكان ميسو إنه إلهي كم عربه ما كينيس ها فنفى أفعاله فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته إلهي سبحانه وتعالى أو ذات أفعاشي سلام فيه سلا صفات كيسة iyo daatadiisa loo anfinayo ha ay la mid tahay fanafyi afcaalihi afcaashiisa oo la anfiyo ilaahi subxana wa tacaala waxay la mid tahay sifaadka iyo adaatada oo la anfiyo ay la mid tahay wahuwa jah jaxdulxaq waa xaqa oo maaragtay la jaxdiyo way oo la inkiro way waxaa lamid a masaladan ayada ah waxay shabahdaa masaladii ayada ahayd oo allah u naxariista sheekh maxamed aan isku gallay la mid oo sheikhu uu yiri af soomaalina uu ku dhihi waaye laakiin carabiga uu ku yiri fa inanii laa unkiru culuw allahi daatan wa sifatan wa shanan shanigu maxaa waay shanigu waa afcaashi ilaahi subxana watacaala wuxuu alla samaynaayo sifaatana waa sifaadkiisa sarayntooda waxa laysku hayaa maxaa waaye labadaas maba laysku khilaafin culumigooda in ilaahay afcaashiisu sarreeyo iyo ina inay sifaadkiisu sarreeyaan walahu lmathalu laclaa sooma laysku hayn ya waxa laysku hayay oo weligood lagu doodayay oo ahlulkalaam iyo ahlu sunna isku haysteen oo ahlu sunnuhu ay qur-aanka iyo sunnada iyo aqwaashii saxaabada u wada daliishadeen wax aan meel laga maran lahayn waxay ahaayeen culuwullahi daatan daatada ilahay inay sarrayso hay waxaan intaa ku siyaadinaynaa wax sidoodaba sifadooda iyo ficilkoodu sarreeyo oo daatadooda aysan sarrayn nadiiraa looga raba ahlulkalaam ha nadiir hawkaanan car nadiir hawkaanan ha annagu waxaan joognaa mar haddaad qirtaan sifadiisa iyo shaanigiisu inay sarreeyaan waxaa ka laazimaya qiraalkiinaas in daatadiisuna ay sarraydo ha ayaa ka laazimayso liannahu sifaadkiisu ma sarray karaan shaanigiisu ma sarray karo haddausan daatan u sarraynin ay daatadiisaa sarraysa marka ilahi subxana wa tacaala sifaadkiisuna waa sarreeyaan afcaashiisa iyo shaanigiisuna waa sarreeyan walidaalika markay isku dayeen inay awilaan inay awilaan ay isku dayeen ista waa awilay maageen markaasi maxay ku awilaan istowlaa waqalaba waqaaray ku awla wax makhuura wax kaahira oon sarraynin oo makhuurkiina ou sarreeya yaa keeni kara oo sheegi kara wixii wax kahraa way sarreeyaan hadda meesha tusaale ahaan laba wiil hadday dirarto midka la dhigto miyaa miyaa sarreeya mase midka wax dhigtaa sarreeya cinda ahlilkalaam midka la dhigtaa sarreeya leanna ayaga dhan waa soofasdaa'iyiin wa ha waxay ku shaqeeyaan caqli foorara ay ku shaqeeyaan caqli foorara ay ku sarreeyaan waxay kuleeyihiin waxaan indhaha iyo sanka iyo afka ku yaaliin waa lugihii ay kuleeyihiin waxaan cagtaan caday wasaqda ku taallo waa indhahaagii iyo sankaagii kuleeyihin marka diinkooda meeshaas ku dhammaana nimanka ayaga ah marka waktigaan laysaga lumin wuxuu yidhi wawa jahdun lilxaqi yurshaku waa inkirid xaqiga la inkiro shabihun bighuluwi gaaliyati asuufiya wuxuu shabahaa xadgudubka kuwa gulaada ah oo suufiyada aladiina yajcaluunahu kuwa ka dhigaaya asaga huwa alxaq ka dhigaya wajacala wajaclu shayin minhu wajacala wajaclu shayin minhu iyo shay isaga xagiikaadan mustaqniyan can illaahi ay mid ka dogtoma alla ayay ka dhigayaan nin min alcabdi oo addoonka xaggi ka ahaaday ow kaa'inan biduuni ama wuxuu ahaanayaa bay leeyihiin ilaahay sukadiisu ahaanayaa wuu jiri karaa haa waa jiri karaa iyada ilaahay jirsiin jaxdun lilxaqi waa xaqii oo la inkiro way shabiihun wuu shabaha bighuluwin waa og soo celiyaan umalaynaya bighuluwi ladi kii xadgudubkiisi qaala yidhi ana rabbikum laclaa anaa rabbigiinaa yidhi bilmunaasiba kaasiyo ahay fircoon soo maaha bacdu suufiya waxay garanaa fircoon muslima u ahay inay dhahaan ay gaareen ha hada alkaafir wahada alhaali ay waxay yidhaaheen kaana musliman nin dhallinyaraha igu sheekeeyay aniga oo yiri oday baan gabar u doontay gabar ayaan oday u doontay markaan u tago cadar gabadhaad isi oo igu arkay yii suuradayda marka u arkay iyo garkayga oo yiri wuxuu weydiiye yii fircan muxuu ahaayu yiri walaa ikaaluhu ilaa suufiya dalika dalika shaykh anigu nin kale umalay maayo suufiya waxay kaasoo ila tahay aniga nin caamiya marna warkaas mala keeni karo wuxuu yii fircoon xog kula ahay fircoon kaafir u ahaa eryur markaasu yiri gabadhayda kusii maayo fircoon muslim oo ahay yiri marka nimankaa waa suufi kolley cid kale madhaba caamiya mama dhaba karaba kaasu suufiyada qulaada oo kamid iyo waxdatul wujuudka aaminsan waqaala inahu khalaqa nafsahu waxuu yidhi eesanaa naftiisa abuuray u yii wainama alxaqu waxaa xaq u yahay maa calayhi ahlu sunnati waljamaaca ahlu sunna waljamaaca waxay ku sugan yihiin dushiisa ayaa xaq u yahay waa yahay sita wa samaanuun fikradii lix iyo sideetanaad waa afcaalu lcibaad addoommada afcaashooda khalqullaahi waa alle abuuristiisa waay addoommada afcaasha ay samaynayaan waa allaha abuuristiisa wa kasbun min alcibaadi waa kasab addoommada xaggooda ka ahaaday addoommada kasbadeen walam yukalifhum allahu yidhi sabca wahamaanuun allana kuma kalifin addoommada tacaala sarreeye ilaa maa yudiiquun waxay awoodaan mooye wax kale kuma kalifin walaa yudiiquuna mana awoodi karaan ilaa maa kalafahum wuxuu ku kalifay mooye laa xawla walaa quwata illa billah hada huwa alcilmu alxaq cilmiga xaqaa waa kan addoommada haddaad aragto yaa waxay awoodi karaan takliifkii allah hormaray آه، إلهي هراي وكلفاي لأنه ما بكو كلفاي أو حسن أبوابي كريم بقى آه، يا صلاة مركو كو كلفاي وهو أوغاي إني أبوابي كان أو أوغاي مركز كو كلفاي فقال ابن عمير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها وايهي شرح أي ولا يدقون إلا ما أقدرهم عليه وعلى كوكا درين موية يا وعلى أود سيئي أيها موية وحكلا ما أود كران وهذه الطاقة طاقة هي التي ومدي من نحو التوفيق توفيق من نحو غير أهيدها التي مدي معها من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات مدي أهيد معها ولكن في كلام المؤلف مؤلف هذا الكيسة إسكالا بقصبا بينه الشيخ الشارح شيخ شارحة أي عدي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بقول قول سبعدي فإن التكليف تكليفك لا يستعمل بمعنى الإقدار أو السين يا معنى هذا لقمة لما استعمالوه وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي لو استعمال تكليفك أمرك النهي لو استعمال وهو قد قال أسقنا وحير الشيخ لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم به وظاهره كظاهر كأنه يرجع وحول الله إلى معنى واحد هل معنى ولا يصح ذلك من أنصح يا رجال لأنهم حيل يطيقون ولا فوق ما كلفهم به وعلى كلفه وحكبرا وكسرية أولا maxaa yeele saxaabada qaarkeedaba caddeeyeen soo ma marka hore nabigu war cabdullaahi jooji soonkan wax ka badan awoodaa uri ha waan fa inii udiiqu oo weliba ka cabiray min adaaqa ka cabiray waan awoodaa buu yiri ka badan laakin laakiinse subxaanahu nasaan ay alla yuhuudu wuxuu doonaya bucbaadi addoommadiisa alyusra watakfiif ayuu la doonaya fudida fududayn ayuu la doonaya kama qaala tacaala sida allaba yiri yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra siduu yiri alla wuxuu idinla doonaya adinka fudayd mana idinla doonaayo culays وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم قال له وحدونا إنه إذا كفضوا ضيه وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال له واحد عندما الدين ما يدين ما يدين يلمدشين فلو زاد فيما كلفنا به لا دقناه هدو زياد لها فيما كلفنا به لا دقناه وحو waxa anaga oo nagu kalifay hadduu wax ka badan nagu kordhin lahaa yaa laadaqnaa waa awoodi lahayd shan salaadood nagu kalifay soo ma hadduu kontonkii nagu kalifi lahay waan awoodi lahayn kontonkii soo ma waktigeeda iyo xoogeeda iyo una sii lahay alla subxaana watacaala markaasaan awoodi lahayn waa ka walakinahu tafadala calayna waraximana alle waa nagu tafadulay waana noo naxariistay wakafafa cana waa naga fududeeyey walam yajcal calayna fi diini min xaraj diinkana culays nagama gelin adayg nagama gelin wayujaabu can hada ishkaal ishkaalkan waxaa looga jawaaba bimaa taqadama warkii hormaray ana almuraada daaqa inuu muraadku yahay daaqada allati midi min naxwi tawfiiq ah midda tawfiiqda ah laa min jihati tamakun min jihati tamakun maaha wasalaamati alaalaat maaha fafi cibaarat cibaarada qalaqun ayaa ku sugan uu yidhi isbaraamber ayaa ku sugan fata'amalu fiiri buu yiri ku fakaro ku yiri waa yahay wuxuu ku yiri wahuwa tafsiru laa xawla walaa quwata ila billah waay warkaas hore wuxuu tafsiir u yahay laa xawla walaa quwata ila billah buu yahay naqul waxaan leenahay laa xiilata xiilad ma jirto liaxadin qof xiilad ma laha walaa xarakata xaraka liaxadin qof uma sugnaan dhaqdhaqaaq dhaqaaq uma sugnaan walaa taxawula iyo wareegsi liaxadin qof uma sugnaan can macsiyat ilah ka wareegsado macsida alleh ilaa bimucuunat illahi kaalmaha alle mooye walaa quwata awoodna uma sugnan liaxadin qof calaa iqaamati daacati illahi daacada alleh oogideedana kuma laha wasabaati sugnaan calayha calaa daacati illahi lagu sugnaado ilaa bitawfiiq illah alla inuu waafajiye mooye waa ka haddaba mathalan qof yaa waxaa la amray inuu duhur dukadaa la amray amar baa la siiyo duhur dukaa layiri sharciga amray duhurkii markii uu bilaabay yaa laba ragcoo markuu dukaday oo iska gadoomo iska tegay ninkaas tawfiiqdii ma la siiyo mise tawfiiqdii waa laga kala rabta waa laga kala rabta istidacadii muqaaranada ahayd ma la siiya mise waa laga kala reebta waa laga kala reebta sooma waatuu ku yiri min naxwi tawfiiq yiri alimaam daxawi soo maqlin istidaacada muqaarinada ah oo ficilka la xiriirta tawfiiqday lamid taho ku yiri hay marka horabana ilaahay waa kuu dhamaystiraa istidaacadii muqaarinada ku siina ama tawfiiqdii ku siina waa kaas uu ku waafajina marka horabana waa kaa kala goyna ha tawfiiqdii isu ku siinay kuma waafajinayo وقعد السلام أيضه كرهوري ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله هاي يا وما قدام بابوي توفيق سما مغلن odayaashii inay yidhaaheen dadkii tawfiiq la siiyey duca ka dhan ma maqasho ya kuwii tawfiiq laga daystana habaar ka dhan soo maqle ya hee habaar waa kugu dhacay hadii tawfiiq lagu diido ha habaar kale kuma dhimana tawfiiq alla kuma siiya hadii lagu yidhaah lagu habaar bis waay inkaaraa kugu dhacday adduun iyo aakhiraba khasaar waay ha haddii tawfiiq lagugu duceeyana adduun iyo aakhiraba liibaan waay macnaheedu ilahay ku waafajiyo khayrka tawfiiqan kugu duceey hadduu ku yidhaah qofku waa kuu duceey ha ducayn ducaweynu ku duceey ثمانية وثمانون من جنج الناس هاي سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اشهد ان لا اله الا انت اتوب اليك hadaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online